qofiba qof dhaliilaya dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada bismi illahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogto hase kasoo maqal raadiyaha cadaado idinoo soo gaarayabaa ku soo dhawaada barnaamijka xulashaa wararsan raadiyaha cadaado
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihi iyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar alaamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-nin gegan iyo allow geed qalabay kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila-aaneed allow guriga kuu seex rabbigegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
waxbaaniba sabti axadna ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha koob iyo tobanaad sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya maanta ayuu dhammaystiri guddigii doorashada barnaamijkan ayaan gorow idinkuga soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobada kale gorow barnaamijkan xulasha udha sida aad ku maqal doontaan waxaa qayb ka noqon doona urur goboleedka igad ayaa sheegay in dhexdhexaadin ay ka dhex bilaaban doonaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedya xubnaha ka ah dowladda federaalka ujeedkan barnaamijkan ayaan goorow idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona shir madaxeedka urur goboleedka midooda afrika maanta ayuu ka furmay adisaba qodobo kala doona ayaa laisku maar laayahay waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dowladda iyo ra-isul wasaar ku-xigeenka qodobadan laisku hayo ayaan barnaamijkan caawa idinkuga soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha magaalada gaalkacyo ayaa xilka laga qaaday mid cusubna waa loo magacaabay ujeedka xilka qaadistaasi ayaan barnaamijkan gororow caawa idinkuga soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka jubbaland ayaa shaacisay inay diyaar u tahay inayna wadahadal ay la furto dowladda dhexe ee federaalka barnaamijkan ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona warbixin aama magac darnay al-shabaab iyo daacish maxaa kala haysta barnaamijkan ayaan ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal warbixintaasi aan magac darnay al-shabaab iyo daacish maxaa kala haysta qodobada kale ee gororow aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ururka al-shabaab waa maamulka jubbaland ayaa sheegtay ina in ay isku soo dhiibay nin ka tirsan ururka al-shabaab barnaamijkan ayaad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxaa la horgeeyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka wayna ansixiyeen barnaamijkan ayaan gorow idinkuga soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobada kale barnaamijkan caawe aad gorow ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa labaatan sano kadib warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee maraykanka uu jooga muqdisho barnaamijkan xog la xiriira ayaan barnaamijkan gorow idinkuga soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobada kale maqal doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas maanta wuxuu kala diirgoliyay deegaanka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waa dhegaysan doonteen sababta qodobadaas xubintii kalamaan qaybaha dambe caawa barnaamijkan ah saaxiibayaal waxaad ku dhegaysan doontaan
maxay dantuqiisha wiilo maqlaayo dadkuna duuqanuudayaan
qodobadaas iyo wixii soo kordha ayaa barnaamijkan caawe gorow aad ku dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray in la socodsiin doona anigoo xasan axmed maxamadan dhanka farsan waxaa iska lahaa saaxiibka iyo cumar cabdiraahim cumar saxiifa meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan saaxiibayaal u diyaar garoow barnaamijkaas oo intaasi ka faahfaahsan
caasha maanta maxaa iila soo hadli weysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adigiyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sideen u wadaagaynaa miyaadan ogayn adeega ila wadaag oo ay hurmuud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isuma ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacaysa ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo oggolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoo isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna ok ama sandhi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiidhaan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telekom wixii faahfaahin intaasi dheer fadlan kala xiriira taleefannada kale ah hal afar hal ama hal afar labo ha qabtiraha bulshada hormuud telekom
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka oo dhan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa waradaha aqoonsiga labaatan sano kadib ka guddoomay danjirac cusub ee dowladda mareykanka usoo magacowday ee soomaaliya david yomato danjirac cusub yomato ayaa magaalada muqdisho kula kulmay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ugana mahad celiyey hogdoomada warqadaha aqoonsiga isagoo sheegay in dowladda mareykanka ee soomaaliya ay ka caawin doonto dhinacyada horumarka ammaanka shaqaalaha waa dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhankiisa danjiraha cusub uga mahad celiyey isagoo soo dhoweeyay soomaaliyana una ballan qaaday in dowladda federaalka soomaaliya ay si dhow ay ula shaqayn doonto wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir axmed ayaa warbaahinta faahfaahin ka siinaya kadib markii uu soo gabagabo kulankii ay yeesheen madaxweynaha dowladda federaalka iyo danjiraha cusub ee dowladda mareykanka usoo magacooda soomaaliya
بسم الله maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wuxuu waraaqaha aqoonsiga ka guddoomiyey safiirka cusub ee dowladda maraykanka usoo magacowday waddanka soomaaliya ambasadar iyo mamato wafdiga la socday safiirka iyo madaxweynahana wadahadal ayay yeesheen fara badan ay ka wada hadleen xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada waddan soomaaliya iyo amerika iyo soomaaliya bariisamaadkii sidii laisku ahaan jiray kadib dowladda maraykankana waxay cabirtay muhiimadda ay u leedahay inay xiriirka soomaaliya soo celiso ay usoo magacowday ambasadar aada u yaqaana regionkan muddo dheerna ka soo shaqeeyey oo hoygiisana uu ahaan doono xamar waxaa kaloo la socday safiirka madaxa hay-adda u s a i d oo hay-adda kaalmada ee dowladda maraykanka oo isagana markii ugu horreysay soddon sano xamar u noqon doona saldhig si loo dardargeliyo mashaariicda ay rabto dowladda maraykanka inay ka fuliso waddanka soomaaliya sidaad ogtihiinba dowladda maraykanka waxay qayb ka qaadataa eh, sugidda amniga waddanka eh, naga taageerto xagga amniga waxay kaloo eh, dowladda siisaa taageero dhaqaale iyo taageero mashaariic la fulin doono oo ay ka mid tahay eh, xagga waxbarashada eh, xagga dowlad wanaagga eh, doorashooyinka iyo in la abuuro shaqooyin loo abuuro eh, dhallinyarada Eh, waxaasoo dhan loogu talagalay waxay kale bogaadiyeen horumarka soomaaliya ay samaysay ay ka samaysay eh, xagga eh, nabadda eh, gobolka geeska afrika eh, siyaasadda arrimaha dibadda eh, dib u soo noqoshada dowladnimada eh, soomaaliya iyo eh, d- horusocodka weyn oo lagu talagalay dhinaca dhaqaalaha aan ka samaynay iyo eh, eh, kabashada deyn cafiska aan aan ku soconno iyo in soomaaliya ay hadda la da- la dagaalanka ay muujisay xagga mas- arrimaha musuq maasuqa iyo dowlad wanaagga soomaaliya ay samaysay safiirka iyo wafdiga la socday waxay aad u bogaadiyeen soomaaliya doorka ay ka ciyaarayso eh, isu soo dhowaanshaha iyo isu furnaanshaha eh, dhaqaalaha ee gobolka nabadeynta gobolka xiriirka eritrea iyo etoobiya xiriirka eritrea iyo jabuuti iyo doorka soomaaliya ay ka ciyaartay iyo inay soomaaliya taagan tahay booska ugu fiican ama meesha ugu fiican si looga faa'iidaysto eh, daruurta cusub ee eh, ka cawratay geeska afrika إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم hormuud telecom shirkaddii hanaqaado karti iyo hufnaan shalay looga haroon lagu gaarin maantana shaqadooda habaysan sistamkooda hagaagsan dadka oo hirar socdo ruuxna uu ka habsaamin ugu dhiibtay hoggaanka hormuud weeye garo hal kale aan jirto loogu gaarin hormuud oo ruuxaad u hilowdo haatufkiisa garaacdo halowna uu ku yidhaa hufnaan maqalkiisa hadalkiisa faseexa soo hortaadiyo kama eegtid hareerta calashaan hormuud telecom hal kalaa jirtoon lagu gaarin hormuud ee hooy weeye ammaano hantidaada xalaasha ah haatufkaaga dhex taalla hadalkaa geli mayso xisaabtaada haraaga sinti kaama habaabo gacantaad ku haysaa calashaan hormuud e v c plus hal kale aad jirto hormuud oo oonkii iyo haraadkii ugu haro dadku ay ku hoobteen shirkadaan hakanayn lagu yaqaan inti waxay hayaan marna aan hakranayn ugu horraysa gurmadka hormuud weeye gar kastoo la joogiyo habeen iyo dharaar hormuud shaqaday u hayaan bulshadeenna muran laysku haysto iyo hugun iyo guuc noo horumarkii dalkeenna hormuud waa ka kow loogana har isgaarsiin hormuud telecom
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaaqo habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan f m taha siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaad nagala socotaan halka dadyow caalamka ay si toosa nagala socdaan aalada dibinta tooska ah live streamka habeen wanaagsan saaxiibayaal markaana magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa maanta wuxuu ka qayb galay dardargelinta olaha isxilqaan oo madaxafka qaranka la sheegay in lagu dhisayo madaxafka qaranka ayaa dhowaan laga saaray dad shacab ahaa oo muddo degan ah iyadoo ay ka mid tahay goobaha lagu dhisayo barnaamijka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ku dhawaaqay ee la yidhaha isxilqaan shacabka iyo shaqaalaha dowladda hoose oo la hadlay goobta ololahu uu ka socday ayaa bulshada waxay ugu baaqay inay gacmahooda ay ku dhistaan dalkooda iyagoo ugu mahad celiyay isku baxaa lagu nadiifinaya dibna loogu dhisayo goobta taariikhi ah ee madaxafka qaranka ummadda soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan ilisow ayaa ku ammaanay shacabkii hore u deganaa madaxafka qaranka sida ay ugu deganaay uguna dhuganuglacyaan baaqii loo jeediyey islamarkaana ku baneeyey waqtigii lagu heshiiyey si dibdhis loogu sameeyo gudoomiyaha ayaa ugu baaqay cid walba oo degan hantida danta guud inay baneeyaan si dib loogu dhiso bulshada soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kula daramay shaqaalaha gobolka banaadir ee maanta ka qayb qaatay ololaha isxilqaan inay horumar ay ka noqdaan ka qayb qaadashada barnaamijka dib loogu dhisayo dalka isagoo tilmaamay inay waajib ay tahay in tusaale wanaagsan ay u noqdaan shacabka iyo dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya
dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed halkan joogta een, qof kasta maamul gobolka banaadir dakhliyaasha mas-uuliyiinta kale dhammaantiin bahda sanka gobolka banaadir oo maanta xaqaanka ee u taagan dhammaan shacabka degmada boondheere iyo een, bahda saxaafadda aan u kala harinba dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad
waxaan maanta farxada inaan halkan isugu nimid madxafkii qaranka maamulka gobolka banaadirna oo hoggaaminta qaatay sidii loo nadaafin lahaa si isxilqaannimo ahna dib loogu dhisi lahaa madxafkii qaranka oo runtii taariikh weyn ku leh dalka soomaaliya barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isxilqaan oo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iclaamiyey maamulka gobolkan oo hormuud ka noqday sidii caasimadda dib loogu dhisi lahaa annagana ujeeddadeena iyo hadafkeeni ahaa in caasimaddan ay la tartanta caasimadaha adduunkana ay qayb ka tahay waxaan ku faraxsanahay in maanta heerkan ay soo gaartay isxilqaan waxay ku timid shacabka oo runtii iyo maamulka gobolka banaadir iskaashaday u istaagay bahda fanka iyo suugaanta gobolka iyo dhammaan bahda saxaafadda oo aan aad iyo aad uga mahad celinayno runtii bahda saxaafadda la'aantooda horumarkan caasimadda ay ku tallaabsanayso maalin walba lama gaareen bulshada adduunkana ma arkeen haddaysan ahayn bahda saxaafadda ayagana waxaan leenahay kal iyo laab sida aad uga soo qayb gasheen islamarkaana si isxilqaannimo ah aad u taagan tihiin sidii dalka dib loogu dhislaabay kaga mahad celinaynaa intaas ka sokow maamulka gobolka banaadir waxaa ka go-an si isxilqaannimo ah in caasimadoo dhan lagu wada dhiso dibdhiskeeda iyo bilicdeeda sidii lagu soo celin lahaana laga qayb qaato barnaamijkaana tan iyo markii madaxweynuhu iclaamiyey si joogta ayaan isbuuc walba u wadnay ha noqoto dhanka nadaafadda ha noqoto dhanka amniga ha noqoto dhanka dibudhiska oo aad ka arkaysaan tiyaatarkii qaranka madxafkii istaadiya muqdisho maktabaddii dhammaan goobo muhiima in dib loogu dhisayo waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo shacabkii deganaa madxafka oo muddadii aan u qabannay inay uga guuraana ku guuray si isxilqaannimo ah oo sharaf ku jirtana runtii aan buuqna samaynin oo halkaas u baneeyey ayagana waxaan leenahay qayb waxaa ka tihin barnaamijka isxilqaan aad iyo aad ka mahadcelinaynaa sidoo kale dhammaan goobaha danta guud waxaan codsanaynaa dadka degan inay sida ugu dhaqsiyaha badan u banneeyaan si loogu adeego bulshada dan guud waa dan guud shaksi walbana waxaan rabnaa inuu nagala qayb qaato siday danta guud ay u noqon lahayd dan guud oo ummadoo dhan ugu adeegta mar kale bulshada halkan isugu timid waad arkayseen maanta sida hagar la'aanta looga soo qayb galay ishii bugtaa ku butaacsanaya oo marka runtii waxaan rabaa in kooxda maamushansa iyo fanka oo diyaar u ah qayb wacyigelinta isxilqaan isbuuc walbana meel taga ka qayb qaata barnaamijka isxilqaan ee wacyigelinta waxaan rabnaa ayagana inaan u mahad celino iyo bahda saxaafadda dhammaantiiba wasalaamu calaykum waraxmatulla
قدوميها gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Yuusow ayuu kaas ahaa oo maanta ka qayb qaadanaya barnaamijka isxaqaan lagu dhisayo madaxda qaranka Soomaaliyeed oo ku dhawaaqay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaybo dambe qaybihii hore barnaamijka ayaan ku jirnaa waxaa isna ka qalab galay oo ka qayb galay isxaqaankaas lagu dhisayo madaxda qaranka Soomaaliyeed Yuusuf Maxamed Incade oo ah sarkaalka tirsan ciidamada madaxda dalka Soomaaliyeed maxaan cabdulaahi farmaajo runtii ugu casuumay guddoomiyaha gobolku ee halkaana hadda wakiilaha madaxweynaha maadaama aan la taladiisa lahay waxaan u mahad celinaynaa runtii guddoomiyaha gobolka xubnaha kale gobolka wegeenkiisa iyo barnaamijka salqaan waan u mahad celinayaa runtiina waxaan isleeyahay waa intaatan ugala soo dhowaano soomaalida ay ku mamaadaa ولا شعر تبرع واجبا مركا حتى نسمع الله وهو بواقف سكرنا وما تنفوا
waayahay habeen wanaagsan waxaa iyaduna ka qayb gashay barnaamijkaasi gudoomiyaha waa basma caamir oo iyaduna halkaasi hadallo kooban la wadaagtay bulshada ay kasoo qayb gashay barnaamijkaas isxilqaan ee lagu dhisaya madaxafka qaranka soomaaliya oo oo qaybna waxay ka ahayd wafdigii maanta ka qayb galay uu hogaaminaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada muqdisho
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho mudane cabdirmaan cumar cismaan injineer yariisow dhammaan mas-uuliyiinta meesha joogto waxaa idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdisalaan maanta waa maalin weyn waa maalin aad loogu soo baxay متحف قرنك باقي مدحوينها جمهورية الدراب الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو استحقان دلتا وكودسو دلتا وكوهر مرسي استحقان مامل قبل كبنادر وقومنا يقدم يريسو وحان ديار ونهي wax walba oo waddanka loogu horumarinayo isxilqaan inaan qaybteena aan ka qaadano sidaad arkaysaan maamulka gobolka banaadir iyo waaxda arrimaha bulshada dhammaan waaxyaheeda ee inay isku soo xilqaameen si isxilqaan ah iyo maamulka degmada boondheere iyo bulshooyinka degmada boondheere oo goobta ku sugan iyaga waxaana diyaar u nahay meel walbo oo si isxilqaana inaan ugu horrayno waxqabadka ugu horreeya oo muuqdana inaan ka qabanno waxaana diyaar u nahay dib u dhisil dalka inuu gobolka banaadir qaybta ugu muhiimsan oo ka qaadan doono insha allah waaxda arrimaha bulshada ee gobolka banaadir waxaa kaloo aan ugu soo deeqnay boqolkii shooshimindo ah oo ugu talagalnay in madxafka qaranka dhismihiisa lagu bilaabo taasi oo ka waaxda arrimaha bulshada ee gobolka banaadir mudane gudoomiye waaxda arrimaha bulshada waa waaxda ugu weyn maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose ee xamar mar walbana waxaan diyaar u nahay si isciqaan ah inaan ku horumarin caasimadda gobolka banaadir
bas macaa marar ayay taasi ahayd oo ka qayb ahayd dadkii maanta ka qayb galay barnaamijka is-ilxaaqaan oo dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ku baaqay shacabka inay ka qayb qaataan barnaamijkaasi si xarumaha dowladaha waxaarinta dadda guud ee waddanka uu leeyahay loogu dhiso habeen wanaagsan saaxiibayaal radiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan qeybii dhexe barnaamijka ayaan ku sii saqin saaxiibayaal weli muqdisho ayaan ku guda jirnay ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dhowaan ay la wareegayso isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho si loo hubiyo tayada caafimaadka ee dalka wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliyeed ee dowladda federaalka fawsiye abikar nuur ayaa sheegtay in xukuumadda soomaaliya ay wado qorshayaal ugu yaraan kula wareegayso laba isbitaal oo ku yaala magaalada caasimadda ah muqdisho waxay sheegtay in keliya muhiimadda ay ahayd in la asixiyo sharciyeedka golaha hadlayaasha caafimaadka qaranka si fawod ay u yaraato sidoo kalena ay dowladda federaalka soomaaliya ay awood u yeelato inay la wareegto maamulka isbitaalada gaarka ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho ku tala jirnaa eh, waxaa jira golaha wasiirada ee komitiyaal ama guddiyo hoosaad oo arrimaha bulshada siyaasadda loo dhanyahay nabadgelyada dhaqaalaha eh, waxaa noo samaysan tubta arrimaha bulshada tubta horumarinta arrimaha bulshada qorshaheena oo ra-iisul wasaaraha ansixiyey waxaa muhiimadda kow ahayd in sharcigan horta la mariyo oo baarlamaanka uu ansixiyo oo sharcigan uu dhaqan galo si fawdada ay u yaraato control loogula dowladda caafimaadka meeshay ka marinayso shaqadeeda teeda kaleeta waxa waaye laba isbitaal magaaladan muqdisho oo hadda ay wasaaradda deganta at least laba isbitaal inay dowladda la wareegto oo ay maamulkeeda iyo dhaqaalaheedii iyo wax walba iyada kafaalo qaado oo uu free noqdo taas waa la ansixiyey sida ugu dhaqsaha badanna ayay horumaraysa u horumari doontaa isbitaalada waa la wareegaynaa dabcan eh, tartiib tartiibaan ula wareegaynaa qorshaheenna waa noo diyaar waana rajaynaynaa wax eh, bilaash ah ama aan aad u qiimo yar oo qof muwaadinkaasi oo danta yar aanan culays marnaba u keenayn inay noqoto serviceka la bixinayo ku tala jirnaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayay taasi ahayd oo sheegtay in ay xukuumadda ay wado qorshayaal ay ugu yaraan ay kula wareegayso hal isbitaal oo ku yaala magaalada muqdisho waxayna sheegtay in keliya muhiimadda ay ahayd in la asixiyo hindishaciyaadka golaha minhadlayaasha caafimaadka qaranka si fowdada ka socota magaalada muqdisho ay u yaraatay sidoo kalena ay dowladda federaalka soomaaliya ay awood ugu yeelato inay la wareegta maamulka isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya habeen wanaagsan saaxiibayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan kusii saqana saaxiibayaal
intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qardibay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan markaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culummadii qabsaday qurankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaleecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwaddii allo quruma rogtay baa jirte quruma rogtay baa jirte
habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan fmta siddeetan iyo sideed dhibic shan markii artis ayaad nagala socotaan saaxiibayaal cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka dadyagu caalamka ay si toos ah nagala socdaan alinta mataa tooska live streamka ciidamada ammaanka ee galmudug ayaa ku sugan magaalada cawadwaaq ee waqooyiga gobolka galguduud ayaa waxay qaabteen gawaari waraaqa xal laga soo buuxshay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dhinaca ammaanka ee galmudug sarkixoonka wasaaradda ammaanka ee galmudug mahad xasan maxamed ayaa tilmaamay in gaawaradan shalay waa maalinkii maalmo lasoo dhaafay lagu qabtay magaalada cabadwaaq ee gobolka galgudud lagu qabtay cawdwa waalidkoo baksa sida qalax cabdooga laga sameeyo iyo gaari kaloo kilaa oo gaari weyn looga soo rabay bungada weyn oo hudhiibaa oo gudaheeda laga helay suunka dhexda lagu xirtay iyo waxyaabaa qaraxeeda loo adeegsado marka labadii gaarina siishka yaalaan laba darwan waa la hayaa kulley iyagu gaariyaasha kiraystayaal baa nahay oo alaabta baabuur baan kasoo rabay ku hayaa laakiin waa la hayaa iyagu waa xiran yihiin arisna waa la wadaa iyo in wax alaabsinta ka badnayd mucuddii waxaan wadatay inta waraabkeedii waa lagu raab joogaa baaris badanna waa socotaa waan gartay marka wasiir waxyaabahaas oo la doonayo in lagu qarxiyo markii ixtifaalka mawlidka
habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyo xadaado ayaad dhegaysanaysaan fmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan markii artisna waxaad nagala socotaan saaxiibayaal markaana hadda aadna jubbaland maalmeed soo dhaafay waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku sugnaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi si jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya uu isugu soo dhaweeyo kulamo kala duwan kadib uu la qaatay madaxda ugu sarreysa jubbaland ayaa waxa ay ku dhawaaqay inay u diyaar yihiin inay wadahadal ay la galaan dowladda dhexe ee federaalka wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland maxamed ibraahim maxamuud iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jubbaland cabdi bayle xuseen ayaa si wada jira waxay u sheegeen inay diyaar u yihiin inay wadahadal ay la yeeshaan dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya waxay sheegeen in marnabo aysan diyaar ahayn in dhibaato la abuuro hase yeeshee ay diyaar u yihiin in jubbaland ay qaato tabashada kasta oo ay qabto dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jubbaland cabdi baale xuseen ayaa sheegay in jubbaland marnabo aysan aqbalayn in dalka dib loogu celiyo sidoo kalena jubbaland ay soo dhaweynayso wax kasta oo dhinac ah nabadda loo qaadanayo hadalkan kasoo baxa mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ku soo aadayaa xilli weli uu jiro khilaaf u dhexeeya dowladda dhexe federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada soomaaliyeed oo nabad rabaa jooga waa laydin soo dhowaynayaa wixii aad samayseen waa laydinkala hadlayaa waxaad tabanaysaanna haddaan annagu nagu caddaado waa idinka daynaynaa jubbaland waxaa deggan soomaali soomaalida degganna way isku duuban tahay isku fikir isku aragti waaye way ka soo gudbeen wixii hore dastuurka maanta ee ra-iisul wasaa- madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka ay ku hogaaminayaan ayay ku dhisan yihiin federaalisimka dastuurka ayay ku qoran tahay shalay waxay ka jiri jubbaland waa la ogyahay maanta waxa ka jirana waa la garanaya waxa aan haysana maanta inaan hore uga soconnaan rabnaa in dib noola celiyo ma rabno cid kastoo soomaali ah ee doonaysa inay dib noo celiso waxaan ka soo gudubnay inay dib noogu celiso waxaan leenahay ka jooga
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jubbaland ayuu kaasi ahaa cabdi bayle xuseen oo sheegay in jubbaland namarnimo aysan aqbalayn in dalkan dib loogu celiyo sidoo kalena jubbaland ay soo dhaweynayso wax kasta oo dhaba- oo dhinaca nabadda loo qaadayo habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaa degeysanaysaan
qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyo qariban fanaan wax ka qaban karin dadkiisina u qabiil qabiil u qaybsamay baan ahoo qalbigu way oloolayaan intii quman oo dhan iyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummadday gasheen intuu qabar laayay iyo qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu cararay iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadka iyo qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karaa hal qodobaa jira ogow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sinaan wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliyey khuraafaad lama rabin
habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan markaana aan magaalada muqdisho dib ugu soo laabano kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya fadhigiisa afraad ayaa maanta waxauu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim mowdey ajeedaha kulankaasi ayaa waxaa ka mid ahaa arinta koowaad ee miisaaniyadda sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka dhammaystirka arinta xeerka nadaafadda iyo qodobo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa golaha shacabka ka hor akhriyay miisaaniyadda sanadkan isagoo faahfaahin ka bixiyay sida loo isticmaali doono xildhibaanada qaar oo halkaasi ka hadla ayaa qabay in su-aalo ku aadan lacagta korortay iyo sida loo isticmaalayo soomaaliya ayaa kasoo kabanaysa ayaa sameysay kor u kac dhaqaale gaar ahaan dakhliga soo gala dowladda waxaana la aaminsan yahay in sanadaha soo socda ay gaari doonto isku filnaansho dhaqaale haddii canshuur aruunta la gaarsiiyo dhammaan golaha dalka ay hadda ay ku og tahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducali bayle ayaa hadalkani faahfaahin ka siiyey baarlamaanka soomaaliya maanta uu horgeeyey arinta koowaad ee miisaaniyadda sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka ee dowladda federaalk soomaaliya
mudane gudoomiye sharaf weyneya maanta inaan halkan idinku keeno akhriskii koobaad ee miisaaniyadda Ee, waxaan doonayaa inaan dul maro miisaaniyadda aan idiin soo gudbinnay ee sannadka soo socda oo aan ee, isgarab dhigo iyada iyo tii kal hore xilligan oo kale aan idiin soo gudbiyey novembar aan idiin soo gudbiyey si aad u aragtaan waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin iyo meelaha ee, xooggu saaran yahay mudane gudoomiye ee, kiishka halkan aan ku soo gudbinay ama envelopka sida afka kale loo yaqaano sanadka soo socda waxay noqonaysaa saddex boqol iyo afartan milyan saddex boqol iyo afartan milyan ayay noqon halkii sanadkii ina dhaafay wakhtigan oo kale soo gudbintu ay ahayd laba boqol iyo afariyo toddobaatan dhibic lix markaa ilaa lix iyo lixdan milyan ayaa ayaa ku biiray lix iyo lixdan milyan runtii lix iyo lixdan milyan wax weyn baad moodaa laakiin marka waddankeena iyo baaxaddiisa loo eego iyo baahiyaha la qabo wax weyn ma aha laakiin haddana waxaan aada ugu faraxsannahay inay inay wax kordhayaan ayaan aada ugu faraxsannahay miisaaniyaddu mudane guddoomiye waa wax ku soo galay iyo habkay kaaga baxeenoo isku jaan go-an oo isku qoondaysan waxayna soo galaa waxay u qaybsamaan saddex qaybood lama maqla miya okay waa hagaag kor baan u qaadaya dakhligayna soo gala waxa weeye wuxuu qaybsamaa saddex qaybood buu qaybsamaa wax waxa weeye wax cashuuro iyo dakhli kale oo inagu waddankeena gudihiisa aan ka soo ururino weeye waxaanan filaynaa qaybtaasi inay mar walba sii korodho oo ay tii hore aada uga badato waanay runtii wanaagsanayd sida arrintaasi u socotay waxaana mahad iskale dadka soomaaliyeed gaar ahaana ganacsatada oo baaqii ahaa cashuuraha hala bixiyo si fiican ugu dhegay nuglaa qaybta qaybtaa ku xigtaa waxa weeye kabidda miisaaniyadda oo miisaaniyadda lacag meel hale kaga soo dhacda oo adduunyadu inagu caawiso ayaa iyaduna ku jirta oo kabka miisaaniyadda la ydhaho qaybta saddexaad waxa weeye qaybta mashaariicda ee aada ogtihiin oo ah qaybta hay-adaha caalamigu inagu caawiyaan oo mashruuca kharashkiisa iyo dakhligiisu ay isku jaango-an yihiin wada socdaan waxaan intaa ku daraya waxa weeye miisaaniyadda halkan ku haynaa si aad u ogtihiin marka laga reebo mashaariicda waxa weeyaanuun wax xamar iyo muqdishohii agagaarkeeda laga soo ururiyey ayuunbay tahay marka marka la ydhaha miisaaniyaddii qaranka soomaaliyeed la ydhaah saddex boqol iyo afartan waxaan ku jirin miisaaniyadihii kale ee dowlad goboleedyada xubinta ka federaalku ay lahaayeen baan ku jirin insha allah mar baa dhici doonta budget isku dheeli tiran oo isku wada dhan oo isku wada falanqaysan oo meel walba ka yimi aan idiin soo gudbinno oo aada national budget aad ka fikirtaan oo falanqaysaan oo ansixisaan ayaa insha allah aan ku soconnaa waana ay iman doontaa now arrinta gudaha lacagta gudaha inaga soo gelaysa oo ku faahfaahsan buwaagta laydiin soo gudbiyey gudaha inaga soo gelaysaa sanadkan waxaa weeye sanad soo socda haddii ilaha yidhaahdo waa boqol iyo sagaashan milyan wey boqol iyo sagaashan markaad garab dhigto sanadkiina soo dhaafay waxay ahayd boqol iyo lix iyo konton marka kororhka kordhay halkaasaad ka garan kartaa wixii noo kordhay halkaasaad ka garan kartaa waxaan doonaya inaan ku daro guddoomiye lacagahani waa qoondo wey waa qoondo qoondana markii la helo unbay dhaxalgal tahay waa qoondo wey wax la qoondeeyey markay wixiina soo galaan unbaa runtii lagaranla garan karaa inay wixii wax ku filan yihiin waa ku talagal weeyaan ku talagal waxaa kaloo ku waxaana kaloon ku talinayaa weeye waxaa weeye aan aan aan tilmaamayaa lacagaha ku talagalka ah qaarna waxaad isoodhani boqolkiiba sagaashan way kusoo gelayaan qaarba waxay leeyihiin ma garanaysaa ku talagalku level buu joogaa meel buu joogaa heer buu joogaa lacagaha ku talagalkoodu aada u badan yahay waa kuwa dakhliga naga soo gelaya gudaha oo laga yaabaa boqol iyo sagaashanka in waxbaba ka kordhaanbo markii horeba saas eedoo tii maalintii dhawada ansixisay tii kal hore way ka badneed waxbaa soo kordhay tanna lafteeduna sidaas iyo insha allah noqon doontaa taa sanadka daba bartankiisa ayaynu ogaan doonaa laakiin lacagaha kale ee adduunyada kale gacantooda ku jira waa wax aynaan inagu xukumin weeyaan boqol iyo kontonka dibadday naga soo gelaya boqol iyo kontonka kun waay mashaariicda u badan waxaa weeye waxaanayna inagu faraha ku haysan ama mashaariicdayno mashaariicduna wakhtigeeda iska leedahayo laga yaabaa inaan wax badan aanay ka suurayn waxa laakiin aad iyo aad qiimo weyn oo lahan doonaya hoosta ka xariiqo lacagaha kabka miisaaniyadda markaad eegto kharashyada yeysaa u baxayaan xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye hay-adaha dowladdu way way kala qayqaybsan yihiin afar qaybood bay u qaybsan yihiin hay-adaha adeega maamulka iyo hay-adaha adeega amniga iyo difaaca iyo hay-adaha adeega dhaqaalaha iyo hay-adaha adeega bulshada intaasay u qaybsan yihiin haddii ay inagu soo hadhaan keliya lacagahaan gudaha ka filanayno cashuuraha ah cashuuraha iyo wixii kale ee khidamaadka aan ka qaadno ma fulin karaan labada hore labada hore kharashkooda ma ma dhammaystiri karaan hay-adaha maamulka adeega maamulka oo oo institutionkani qayb ka yahay ayaa xildhibaanadu ay qayb ka yihiin muxuuha golayaashu ay qayb ka yihiin oo madaxtooyadu qayb ka tahay oo madaxweyne prime minister uu qayb ka yahay oo wasaaradaha kale waaweyn ay qayb ka yihiin intaa oo keliya iyo iyo difaaceenna ayaanay ayaanay ayaanay kari karin labadaa marka la isku geeyo yaa waxay qaadanayaan ilaa labiyo toddobaatan percent ayay qaadanayaan boqolkiiba boqolleyda oo ah budgetka oo dhan oo dee waa ciidankii oo dhan waa shaqaalihii o dhan waa running horsyadii o dhan wixii o dhan la isku yeeyo marka taasi waxaan tilmaamaya un simply waxa weeye inaynu aad ugu baahan nahay in dhaqaaliheennu hoosta ka soo kobco ya iyo in dadka waxay noo ballan qaaday ay waxay noo ballan qaadeen ay oofiyaan waxaa kaloo aan u gelayaa waxa weeye waxyaalaha habka miisaaniyadda ee aan intii hore aada ugu xidhnayn waxaa ka mid a soddonka milyan ee turkigu ina siiyo oo aan inaba intii hore laablaab lahayn laba milyan iyo badh ayaa inaga soo geli jiray bishii markaa sanad sanadkoodii wuxuu dhammaaday octoobar buu dhammaaday baan filayaa octoobar ama bishii ka horreysay sebtembar markaa mid kale inaan bileyna bilyoona aheed oo sanad kale ah laakiin taasi weli may suuro gelin waxaan ku jiraa wada hadalladoodii baan ku jiraa siaad ogtihiina dhaqaalaha turkiga lacagtii yaa yaa sare u kacday marka waxyaalo badan baa isdhimay waan laakiin ku tala jiraa inay inay ogolaan doonaan inay mar kale inoo inoo fasaxaan waxaana laakiin waan ku talagalay oo ku talagalka soddonka milyan waxay ku jiraan ku talagalka saddexda boqol iyo afartanka aan idiin sheegay bay ku jiraan waxaa kale oo ku jira waxaa kale oo ku jira afar iyo soddon dhibic lix milyan oo aan ka filayno euda ama yurub midooda yurub aan ka filayno runtii aada iyo aad baan ugu faraxsannaha ina inay inay noo soo dayn doonaan taas sanadka soo socda laakiin waxyaalo badan baa ku xidhan oo laleeyahay waxaa iyo waxaa sameeya dhowr iyo labaatan shuruudood ayaa ku xidhan oo dalka oo dhana lianna lacagtaasi waxa weeye lacag dalka oo dhan loogu talagalay ayay tahay oo cid waliba saamigeeda ka heli doonto ayay tahay cid waloo lacagtaa qaadanaysabana waxaa loogu talagalay inay waxyaalo sameeyaan intaan lacagtaa la soo dayn inay sameeyaan inta hore markay qaataan inay wax sameeyaan oo runtii waxaa ugu badan uu yahay ishabayn iyo xisaab celin wakhtigii loogu talagalayo habkii loogu talagalayo formatkii loogu talagalaylaba ayaa ayaa iyadana meesha ku jirta waxaan ku tala jiraa waxa weeye markaa inaan arrintaasi annaga say noola eg tahay wadahadallo waaweyn baan ka yeelanay gudaha yaga aad baan uga shaqaynay shiki nagagama jiro haddii ala yidhaha xagga yaga inaan buujinayno at the end of the day inagu xaggeenna haddaan teenna buujino deeta kale control uma lihin iyaguna way ku kalsoon yihiin in lacagtaasi ay soo dayn doonaan maalintii jimcihii shalay somahan ayaa ayay u fadhiisteen midooda yurub kuwii ku shaqada lahaa warqad bay shalay noo soo direen weli haddaa waxay leeyiin waa waa fiican tihiin sayesla ku wada laba saddex shuruudoodoo kale bay noosoo noo soo qoreen waxay waxaa sameeya dabeetana waa inagu talagelaysaan bay yidhahdeen aad baan ugu calool dirana markaa taasi inay suuro geli doonto lacagaha kale faraha badan leh mashaariicda world banka iyo bahalka m t f ka la yidhaahdo m p t f oo ah kolayga lagu shubo lacagaa lasoo ururiyo ee yurub laga soo ururiyo inta badan taasina waxaa weeye dhowr iyo siddeetan milyan shan iyo siddeetan dhibic lix milyan bay tahay taasina markaa budgetka sidaas ayay ugu jirtaa
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayuu kaas ahaa oo maantay baarlamaanka soomaaliya ka hor akhrinayay sharciga wuxuu horgeeyay miisaanida sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad dhegaysanaysaan xulashaha waraysan raadiyo hadaado qeybiya dambe barnaamijka ayaan kusii saqaynaa markaana baydhabo xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxay meel ay mariyeen xubnaha guddiga doorashada ee koonfur galbeed kuwaasoo dhowaan qaar ka mid ah ay is- ay iscasileen cabdiqaadir shariif sheequna maye gudoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi ayaa dhammaystiray xubnaha ka mid noqonaya guddiga doorashada koonfur galbeed kuwaasoo maalmahan dhowaan la dhowrayay tirada xubnahaasi maanta uu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheequna maye ahna madaxweynaha maamulkaasi ayaa la gaarsiiyey shan iyo toban xubnood halkii kuwii hore ay ahaayeen labaatan iyo toddoba xubnood waxaana lagu sugayay inay sameeyaan jadwal doorasho oo saxan sidoo kalena xubnahaasi ayaa la- laga yaabaa inay dib ogeys ay ku sameeyeen jadwalkii hore ee loo soo saaray koonfur galbeed ayaa ka soo kabanaysa jaawarar maalmo taagnaa oo la dhowrayay inay dhowaan ay dhacdo doorashada madaxweyneha inkastoo uu macno beelay tartankii la sugayay ee doorashada koonfur galbeed muddo dheerada ah oo- oo yaraan hal bil ah ayaa lagu daray waqtiga doorashada madaxweynaha arrintaasi sabab u ahaa xaaladda siyaasadeed ee koonfur galbeed soomaaliya ee maalmihi lasoo dhaafay ka tagnaa halkaasi
xildhibaanada bahal saxaafadda ee, shacweynaha dhegeysta kamidkii salaamudiin labo maan jirtaamin ugu horeyntii geedka mayna hor yaalay ajanda ajandahaas in unfulin iyo qareen bili disembar haddii aan taariikhda digu jeeda xinaga bili disembar sideed iyo labagun kun shantii iyo labaatan iyo sideed disembar labagun kun shan haddii aan qaldanahay iyo baarlamaanka loo wadaaga taas oo unu dhaaran in unu qaybtan difaacan dal dalkun koonfur galbeedan ha unu difaac yaa wala dhaaran geedka mijarti la yidhaahay wal oo dib hadda dhagaxaan ma jirto marka shaqadaas inay guryoobade dhaarkaas in dhaarkaa joogo marka minka wuxuu sheegay in koonfur galbeed bahal saxaafadan sii sheegay koonfur galbeed dowladdiisa oo dowladdii nidaam nidaam ay bedelo qoskii madaxweynaha ku bari guddoomiyedu systemku wadun qaban boski guddoomiyaha ku bahan guddoomi xiggeeda marka saas kala socdee maanta saxaafadda iyo warbaahinta siyaasiyadaha koonfur galbeed saas ku sheegayaan systemku waa isku bedelaa marka waraa socday xildhibaanada geedka sisii kusinta nasiibkii ummadan koonfur galbeed sii haysta geedka walaa isnaaki shukri hoytaan guddi hakii taroy malinka taraway kulligan guduma naagtaan in yarka hogaamiyas in taasiyadka hogaamiyas intiinay kaso hogaamiyas kulligan mawada hogaamiyo sabdex xildhibaanada buuxasin hijada uruumo buuxasin qohoy naan jeclaysin qohoy wadanka ka shaqayno wadanka oo meegood gurgiri oo dhinaca muslim oo irkilay dhinaca sida dib inay annaga isagaashimay qabiil iyo qurun ay ka shaqaysay xildhibaanada hadoona da'ti oo halaale ku fikir caqliga shaqeeye caqliga oo sariirka ee laqooyo ma aha may inta darwaya amay lahay gudud guduma taasne saasu sii jar talada marka may sungubaahaya wadankan ini isdifca ama sugbaan oo badbaadidaan haddii isnatiin keega ameyni kadar waay development kadare no taas jibusimujara wali una mal hadugunuda dhisanti dowlad ilaahkaasi sheekada shaqaada meel marxalad bay leedahay marxaladii una haladeed sheekada shaqaada madaxweynihii hore dabakarnay soconoy jidka halka socday hadda dib nagaraana waruntii weerarne caqliga sariirka ha shaqeeyo marka guddiga guddigaas sheega guddiga dowladda xildhibaanka fooqi iyo buuq iman maaha cod yadi cod haldeeri ee baarlamaanka bulshada cod taxadeeri eh yes or no ama ausnaanki buuq iyo rabsho uma imaan hasaanadiina ilaaliya hasaanadiina ilaaliya marka eh, eh, may- eh, كفرتي من عليه تذكر أن تشاهد هذا ما يوقع ومدة برافو بحاول الدنيا لو قلت صحيح نعم صحيح raaci dadkii hore raheen iyo la raheen Kasi, gudigii hore tasnay beri weli yalu wadi shaqada danta
gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi ayuu kaasi ahaa oo maanta ku dhawaaqayay guddiga doorashada ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maalmihii soo dhaafay oo khilaaf siyaasadeed uu ka dhex abuuray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulasa warsa raadiyo hadaado qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan kusii saqaynaa saaxiibayaal markaan haddaan fiirina warbixin aan ugu magac darna al-shabaab iyo daacish maxaa kala haysta wargeeska laga leeyahay wadanka maraykanka ee lagu magacaabo dalonga waa journal ayaa wuxuu daabacay in ururka daacish uu hanjabaad u soo diray garabka daacish waa ururka alqaacida ee soomaaliya ee loo yaqaana al-shabaab wargeesku wuxuu soo xiganayaa warbaahin xiriir la leh daacish oo lagu magacaabo alnaba qorayaasha warbaahinta toddobaadlaha ee xiriirka la leh daacish ayaa wax al-shabaab ay ugu digeen inay qarka u saaran yihiin inay la dagaalamaan iyagoo sheeganaya in alqaacida ay bilaabeen curyaaminta olaha ururka daacish ee soomaaliya uu ka wado sida aan dambiyaashaasi u diiwaan gelinayaba ulama jeedo cabasho ama aan ama inaan daciif nahay laakiin waxaan ula jeedaa in aan dadka wax barno gaar ahaan dadka soomaaliyeed in aan barno waxa ay alqaacida soomaaliya sameeyaan ayaa lagu daabacay warbaa warbaahinta daacish maqaalka wuxuu intaas ku daray in jawaabta daacish ee ku wajahan al-shabaab ay soo socoto nooca ay jawaabta tahay maqaalka laguma sheegin hase ahaatee waxaa xisud mudan in ay daacish ay ka digayaan in dagaal ay la galaan ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha soomaaliya ragga daacish daacadda u ah ee qoray warkan hanjamaada ku ah al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in al-shabaab ay weli say shaqaynayaan ayna ka baqayaan xubno hor leh oo ay ka goostaan sida ku dhacay saddex sano ka hor taas oo keentay in ay ka hor yimaadaan inay la soo wiiljadaan soomaaliya oo la jeedaan garabka daacish ee soomaaliya wargeeska aan soo xignayno the long journal ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in qeybeyn ay ku sameeyaan sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii uu kuna ogaaday in al-shabaab ay si adag uga hortaga yihiin ballaarashada daacish iyagoo xiray in dilina dagaalamayaal ka tirsan ayna uga baqayaan inay daacish ay u goostaan warbixinta daacish ee warkan lagu qoray ayaa waxa ay sheegtay in al-shabaab ay dileen xubno daacish ka tirsanaa balse aysan sheegin inay ay ka tirsan yihiin tafatiraha warbaahinta alnaba ee daacish oo aan magaciisa maqaalkan lagu sheegin ayaa waxa uu sheegay in xubnaha daacish ee soomaaliya ay ballamo iyo ballamo isxigay ay la galeen abubakar albaqdaadi oo ah hogaamiyaha guud ee daacish wixii ma wixii markaas ka dambeeyana waxa uu sheegay in al-shabaab ay ka dadaaleen inay dhiga xubnaha daacish dhulka ay ku daadiyaan ayna dilaan bashiir alunabaan oo ah midka ahaa raggii ugu horreeyey ee kasoo goostay al-shabaab hase ahaatee ahmiyadda al-shabaab ayaa dilay dabayaqadii sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii cabdiqaadir moomin oo ah hogaamiyaha garabka daacish ee soomaaliya wuxuu qodhiisa ka goostay al-shabaab bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii sida uu sheegay daloge waa journal hardanka u dhexeeya al-shabaab iyo daacish ee xoggiisa waxa uu soo muuqday bishii ugu dambeeyey ee markii ay soo bixeen warar sheegaya in ay isku haystaan canshuurta laga qaado ganacsatada ururka ay qaataan toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ururka al-shabaab xireen xubno ka mid ah kuwa ay uga shakiyeen inay daacish ay u goosanayaan waxayna dileen sargaal ajaanibi ahaa oo u dhashay masar kaas oo dilkiisa yimid kadib markii uu diiday inuu isdhiibo oo uu dagaalamayay sida ay sheegeen ila dhinaca ammaanka ah ee naga soo gaaraya dhinaca ururka al-shabaab habeen wanaagsan saaxiibayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii aadka u xiisaha badneed ee kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan arbal warra waxaad war haysiin nabad nabad waa nabad waa nabad nabadgabni laakiin walnii dhah jira warnibayo war baan idin haya abwaan maxamed sahlayna wuxuu yidhi waa berigii u horrayso mas-uul baawarka haysto xil ballaaran la siiyey magaaladeenna banaadir barqadii ka khudbeeyey waa berigii u horrayso buskud suuq laga iibshay waa berigii u horrayso bariga afrikaad laga fulay bajaaj waa berigii u horrayso elatareeyo la booqday waa berigii u horraysay oo baraym minister la doortay oo etoobiyaanna bariidshay wartaasu waa iska bilaasha waa berigii u horraysay oo cirka roob ka butaacay biyo dhoobay xareeda war maalintiinka horraytiyu bilaankuri yar orosow nimayow saas ma aha horaan waxaa loo yidhi
waa markii u horraysay ee dhallinyarada ay dareemaan in ay waddan leeyihiin waa berigii ugu horreeyey oo baahi aan la fadhiiso baagamuurdo dareemay hoy baaco bajaaj madootidoo maxaawaad baraka beele bataatan dayaalho bataata haysoo baahda faday war beeraha muufasha duudkiis intaasuu dhan yahay maxamed sidaad baraan ka diidnay beeraha fasha cid kalena ka yeeli mayno tuugsaha waaye war shabakadihii waxbi'inta iyo baabi'intu way nagu soo bateen maanta daacish iyo shabaab baa nagu baratamaya daacishta weyn ee suuriya joogtaa bayaanayay soo saareen waxayna u direen alqaacidada toorabora waxayna uga dacwoodeen alqaacidada soomaaliya u joogtaa ee al-shabaab waxayna ku hanjabeen inay baabi'in doonaan al-shabaab haddii aysan ugaarsiga ka joojin daacishta soomaaliya weligay ma maqal soomaali toorabooro looga dacwoonayo laakiin al-shabaab in la baabasho waa ku raacsana warya haddee toorabooro ngordaana hadda tooritoorow likinka weere adaa ay wacay haddaba haddii laysoo waco war nimayo waxaa liidhi diinaa habardugaagu tashatay waxayna ku heshiiyeen inay cunaan diinkii waxaa loo sheegay akhbaartii habardugaaga ay igu tashteen diinkiina wuxuu yidhi meeshay iigu tashanayeen sow ilaahay ma joogin ilaahayna qolofka aad aragteenee weynu ku daboolay diinkii marka meesha daacishi alqaacida ay noogu tashanayaan sow ilaahay ma joogo nimayo horaan waxaa noo yidhi war gallay ma naqahaayo war nimanku annaga nooma kala wanaagsanoo waana dilayeene inay isdilaan soodan nooma aha wariya laamamarooda meeliga dagaalantay eesa ka baaba'e hore baa waxaa loo yidhi allow laba debi isku jaanqaad oo mid noo jiba aan jibjigannoo jiirka kala baxnee hay soo kala reebeen kay soo reebaan ba annaguna reebi doonnaaye war nimayo balaayooyinka aniga intaa waygala badan yihiine erayada macaan ee abii nagu ikbaaraayo iyo orommadaa eheladii weerarka u aadday labadaasi aayahay dhashaan la arki doonaa xabad kama fahmin aniga oromo uma sheegin adeer kumana khusayso nimayo waxaa la yidhi nabad iyo markii nolol la helay ee la wada naaxay naaqnaaq bar baa jiray ayana dooda soo naqay warniyahow gabaygaada waxba kama fahmin waxaan u malaynaa mar laxankiis inuu laa sheekh saakir warniyahow warkaaga waxaan u fahmay habartii docdooda daruuruhu ka horeen dadku wada helmoodo dad warrac bay tiri ayaduba waxba ma haleynoo waxay aragtay sheegtay war war ma haysiine korneel gabre xabsiga ayaa loo taxaabay keligiisna ma ahanoo siddeetan saraakiilah oo inta badan soomaaliya dhibaato u geystay ayaa lala xidhay marka nimanyahow bur iyo biyaa loo kala baxayaa intii dembi naga gashayna waa eedi doonaan war adeeru gabre waa lacagaystaye kuwa baahan baa lagu bedelayaa maxaa kuu kordhaya geeska afrika nabad baa ka dilaacday dadkuna way wada noolaanayaan war gabre ma farmaajo xilli ka qaado war farmaajo iyo abiy axmed waa is ogyihiin war nimiyo ani warsiinhaaye gujugujudii koonfur galbeed lakahaaye walka gudibi mardhow doorashadii hadhiyaasalaari guddigii hati kahor isaasini dibad laha magacaabi hano kale mayka heesay abwaang meelirooga martiley martiley koytiima koyne tumini lamaaday galaanjeley kase martiley koytiima koyne tumini lamaaday galaanjeley kase yaali war muruntan kiyonayma murugnaba mardhow walgobade doorashadiyeeda eh ariirow inqarawti indhawayti toosti koonfur galbeed indhawayti toosti koonfur galbeed war xildhibaan fikri wuxuu yidhi qaraxyadii huteel saxafi ka dhacay shirqool bay ahaayeen lala beegsanayay aniga iyo xildhibaanno kale waxaana soo abaabulay shabaab iyo dawladdoo isku dhex jira sababtoo ah hubka iyo diriiska ugu jiray shabaabkaba dawladdaa lahayd marka anugu waxaan la yaabana xildhibaanku habeenku xasan shiikh ballanka inta la galay uga baxay isagana inta farmaajo ballanka la galay uga baxay afka waa isku dari laayaa kabacdi habe laga haday xaalki waa shibe maxaa xildhibaanka waalay maxaa iska aamusa waa la fahmi karaa meesha laga hayo damqanayse war labada isku dhex jira u sheegay ma dawladda shabaab ku dhex jirta mase shabaab baa dawladda ku dhex jira midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniya shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war waa la bedelay gabaygaasniyo midba hub ha qaatiyo weji xirasho gooniyahe shaki male inay laba argagixiso isdilayaan war booliska kenya shabaabay lacag ka qaateen ayay gudaha u ogolaan si ay qarxiyo u geystaan war waa tii baled xaawo laga ceeriyey shabaab xaasaskoodii iyo carruurtoodii iyaguna waxay yidhaahdeen haddiina la ceeriyo waa goodoominaynaa war xamar aan la goodoomi karine maan ka ceyrinno carruurtooda iyo xaasaskooda war xaggee joogaan hala ceeriyo ma xume su'aashaas awalan ka baqayo anugu inay ugu soo laabato war macallimiintii markay qaasin markii qandaraaskii gotu iskuul ay qaadatay howlgelisay oo la yidhi mustaqbalka waxaad noqonaysiin mushaari rasmiya waxay yidhaahdeen markii xuquuqdeenni la helay ayaa waxaana la yidhi gootu hom kadibna waxaa la qortay macallimiin kale war markii hore waa tii la yidhi gootu iskuule ma markay muddo soo shaqeeyeen ayoon xuquuqdoodii la siin la yidhi gootu hom say ku dhici kartaa war gabaar deebkarafadii muraadiyay deeriyallaari dantoobilka deeri gootu huwe wal ere waraa waxaa loo yidhi dafa haddii malab lagu qabeeyo galar miisku bedelays abadan waay war goodax ma taqaaniine gootu hom baa sheegaysaana gootu hel ayuu leeyahay hadduu rabo gootu iskuul ma waxaad ka wataan iskoolka ardada ha u googoydo war bayle wasiirka maaliyadda waxaa la yidhi xisaab xirkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ma keenin tii labada kun iyo siddeed iyo tobankana ma keenin hadda labada kun iyo toban iyo sagaalka miisaaniyad loo ansixinaya ma jirto war bayle lacagtii ma uusan xisaabin cidna ka yeeli ma anigu yahay ii sheeg war warkaasi socon maayo xildhibaanadu macaamil waa yaqaanin baylena waa la macaamilaya war weli shaybele ma aamilo ilaan deengabale deengnanan kadarna abadan war maamul goboleedyada muxuu u leeyahay wasiir bayle xisaab xir ha keenaan haddii asagaba uusan keenin xisaab xir war madaxweyne caaf tan iyo markii cadaala laga doortay nin la yidhahdo baasto baasto dambe liima keeni karuu yidhi war maadaan maqal madaxweyne baastan ku nacay baga muudaa war warkii hore war soo dhaaf waayeel qorof lahaa limidaa la yidhi wariyihii jamaal khashaqji dilkiisa wuxuu ku caddaaday bin salmaan dhimasho sugaha sacuudiga war dhimasho sugihii sacuudigu ma dembiiluu noqdo asagaa cunay hilibkii wariyaha war madaxweynaha filibiin waxaa la yidhi shirar badan ayadoo laga sugayo iska seexday war gaadriyaysnaayey horaan waxaa loo yidhi nin seexdo saciis dibiyeen dhashaa war yaaya dharka waa yasaabaa la yidhi ruuxii waalan markaad waala jirtaan la gaaray ordaha naga taga madabaan isku duufeen dariishadan ka dayaisku duufeen dariishadan ka daya lama dabaan isku duufeen dariishadan ka daya
aad iyo aad iyo mahadsanyihiin saaxiibada xudunta kalamaan saaxiibayaal markaan haddaan fiirno warka kooban oo ka jira soomaaliya madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa xeer madaxweyne oo taariikhdu ay tahay shan iyo toban waa boqol toddobaatan iyo shan nofembar toddoba iyo tobankeeda sanadka labada kun iyo siddeed tobanka kula diray golaha deegaanka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweynaha maamulka puntland markuu arkay dastuurka maamulka galmudug waa maamulka puntland markuu tixgeliya tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha dowlada hoose iyo horumarinta herermiyiga markuu caddaatay inay xanaan waayeen shaqadii loo egmaday wax uu xeeriyey waxaa la kala diray golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo laba xeerkaana waxa uu dhaqan gelaya ayaa la yiri marka uu madaxweynuhu saxiix waa inuu saxiixay madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas markaana waxaa kusoo dhawaataan saaxiibayaal heestii bilowga barnaamijkaadi balaqaada heestaas uu ku luuqiinayay cabdinuur allaale ee layidhaah maxay danto ciisho wiilo waxay gabagabada tahay barnaamijka caawa halkaan si toos ah idinkaga soo jeedin ilaa socodsiinayay anigoo xasan axmed maxamada farsamada iska lahaa saaxiibkay cumar cabdiraxiim cumar saxiifa intaas ayaan kusoo gabagaba tan intaa barnaamijka dibdega u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maxaa tircadgeelhabaado